bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba o aad ku sugan tihiin waa maalinimo oo axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha julaay sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dilal wejiyo kala duwan la ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid a gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dilalka qaarkood u geystay sarkaal askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya dilalkan oo ka dhacay degmooyin kala duwan oo ku yaala gudaha gobolka banaadir ayaa waxaa dilalka qeybtii ugu horeysay ay hayeen kuwa ka dhacay degmada xamar jajaba markaasoo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya rasaas oo ku furay gaari uu ka shakiyay ay ku geeriyoodeen laba ruux oo mid kamida u ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda halka shaqsiga kalena uu ahaa qof rayid ah oo haweenay ah taasoona shaax ku iibinaysay meel aan sidaasi kaga fogeen isgoyska degmada xamar jajab ee gobolka banaadir dilalka ayaa sidoo kale waxay ka kala dhaceen degmooyinka wadajiriya sidoo kale hilwaa kuwaasoona loo geystay dad rayid ah iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaana saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho siyaabo kala duwani loogu qaarijiyey ilaa iyo toddoba ruux oo laba kamida ay hayeen askar ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya halka inta kalena ay hayeen rayida magaalada muqdisho ammaankeeda ayaa maalmihii lasoo dhaafay laga dayrinayay iyadoona xaalada amni xum ee magaalada muqdisho haatan ay tahay mid aada saameyn ugu sii yeelanaysa bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha caasimada soomaaliya xili maamulka gobolkana ay tilmaameen in waxay ka qaban doonaan amni darada ka jirta magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa waxa ay guulo kala duwanay ka sheegteen dagaalo ka dhacay gobolada baay iyo boqol iyo gado ayagoona tilmaamay in khasaarooyin xoogle ay u geysteen dhinacyadii kaga soo horjeeday dagaalada ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo amisom isku dhinaca afhayeenka dhanka howlgallada ururka al-shabaab cabdicasiis abuumuscab ayaa waxa uu tilmaamay in saacadihii lasoo dhaafay dagaalo ka dhacay gobolada baay iyo boqol khasaare xoogan ay ugu geysteen dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamadeeda iyo kuwa amisom waxuuna sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen dagaalyahanada ururka al-shabaab saanad military iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin qaniimooyin sida hadalka uu dhigay
bardaale wilaayada baayo bakool deegaankaas waxaa lagu magacaabaa toos weyne mujaahidiintu galabay ku weerareen khasaare lixaadla ayaa halkaa ku gaaray murtadiintii waxaana laga dilay intaan hubinay afar iyo labaatan murtada ayaa goobtaa lagu dilay hub iyo qalab ciidanna meesha mujaahidintu waa ka qanimaysteen wixii soo harayna waa ay farxadeen oo duurka ay galeen oo u kala yaaceen ilaahay baa ku mahadsan goobtiina waa laga faramuroojiyey toos weyne la oran jiro ay joogeen khasaarahaas lixaad kalena waa loo geystay ilaahay baa ku mahadsan dhacdo weyn bay haysana gaalada lagu naafeeyey waxaa kaloo ayaguna jira howlgallo kale oo sida runtii habeennimo dhacay oo ka kala dhacay waajib oo xabashida dagaal lagu qaaday ahaa xalay oo qaani xalay dagaal baa ka dhacay oo kenyaatiga lagu qaaday meeshalayaa daynuunay oo duleedka magaalada baydhaba xalay weerar bay mujaahidiin geysteen gaalada xabashida halkaa fadhida weeraradaasuna waa ay jireen marka laga soo tago sheegashada ururka al-shabaab ee khasaaraha ay sheegeen inay gaarsiiyeen amisom iyo ciidamada dowladda ma jirta ilo madax bannaan oo xaqiijinaya arrintaasi la xiriirta dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ama saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolada baybakool iyo sidoo kale gedo kuwaasoona u dhexeeya ciidamada dowladda iyo amisom oo isku dhinaca iyo xoogo ka tirsan ururka al-shabaab siyaasiyiinta xildhibaanada iyo sidoo kale waxgaradka beesha hawiye oo kulan ku yeelatay magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa ay baaq u direen madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoona ugu digay inaan dadka la iska horkeenin kulanka ayaana waxa uu salka ku hayaa aqoonsiga dowladda federaalk ee soomaaliya dhowaan ay aqoonsatay maamulka saddexda gobol dhowaanna u magacowday sidoo kale guddi kasoo arrisan doona dhisida maamulkaasi iyadoona maamulku meelgaara la qorsheeyay in laga hirgeliyo gobolada baybakool iyo shabeellaha hoose waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo jeeda beesha hawiye ayaa kulan ay maalintii shalayaha ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxa ay baaq ugu direen beesha caalamka iyagoona sidoo kale ugu dhigay dowladda federaalk ee soomaaliya in arrimaha haatan ay lugaha kula jirto aysan lasii gelin waxayna beeshu tilmaantay inaysan haatan u hadlaynin ama aysan leh qorshe ka dhaheen dagaalo ay mar kale kula galaan beelaha soomaaliyeed gudaha dalka soomaaliya kulanka markuu soo ilaaday kadib ayaa waxgaradkii siyaasiyiin ka mid ah beeshaasi waxay la hadleen warbaahinta ayagoona ka warbixiyey go-aanka ay wada qaateen kulanka shalay ay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya kaasoona u muuqanayay mid ay ku midaysan yihiin beesha oo idil waxaana siif darro ah dad ajaanibi ay in ay dadkii soomaaliyeed iyo dalkoodii ay u fikiraan inay kala qodobaan si aan xaq ahayn oo aan sharciga dalka u yaalana meel ka waa qabsanayn inay wax u kala dhigdhigaan oo ay yidhaahdaan sidaan ayaa maamuladu isu raacayaan bulshada halkan joogta oo annagu xildhibaanadooda aan nahay ma ogola sida hadda wax loo wado bay iyo boqol shaqalada hoose baarlamaanka iyo mas-uuliyinta kale ee labada golaba inay siday ayagu doonaan ay wax u qaabeeyaan ama ay u dhigaan mid aan raacsan nahay ma aha waxaan ugu baaqaynaa madaxda qaranka in ay mas-uuliyiinta deegaanada in ay tala weydiiyaan arrintaasi arrin saxa ma aha arrin caafimaad dhalinaysana ma aha arrin keenaysa amni iyo midnimo soomaaliyeedna ma aha godayaashana waa geynaynaa xildhibaanada kale waa la qaybsanaynaa beel gaara oo aan u danaynaynaa ma jirto beel aan duulaan ku nahayna ma jirto maslaxada dalka soomaaliya iyo wadajirkiisa wuxuu ku jiraa in dastuurka iyo shuruucda lagu dhaqmo haddii la garab maro si buuxdaan u sheegaynaa waa la garab maray baan leenahay gaal iyo muslimba waa u sheegaynaa waxaa labeeya maslaxada soomaaliya waxay ku jirtaa dadku waxa uu rabo in la dhegaysto colaad wuxuu corinaya in laga hortago dhibaato dhowr iyo labaatan sano waa la soo maray nidaam qarbaboos oo wax lagu dhisaa waxbuu duminayaa waxbuu hadlaynayaa wax dhismayo
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka somalilan ee u hogaamiyey axmed maxamed siilaanyo ayaa waxa uu sheegay inuu ka qayb qaadan doono siina wadi doono wadahadallada uu la gelayo soomaaliya isagoona maamulkaasi tilmaamay haatan in la qorsheynayo wadahadallo ku aadan dhanka maamulka hawada dalka soomaaliya oo dhowaan la sheegay in lagu wareeji doono dowlada federaalk ee soomaaliya maamulka somalilan ayaana tilmaamay inay sii wadi doonaan siina xooji doonaan ka qaybgalka kulamada iyo wadahadallada ay la leeyihiin soomaaliya waxa uuna maamulkaasi tilmaamay in somalilan wadahadallada dan ay ugu jirto sida uu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi waxaan aaminsannahay haddaan nahay dowladda in mas-uuliyadda wadahadallada ay dowladda somalilan saaran tahay dabcan waanu dhegaysanaa arrimaha ka yimaada golayaasha iyo shacbiga iyo jaraa'idka iyo dadka reer somalilan gebi ahaantooda hase yeeshee waxaanu aaminsannahay in wadahadalladaasi khilaaf waa dhici karaa howlaan ku heshiina way ka bixaan laga yaaba inaanay fulin laakiin micnaheedu maaha in wadahadaladii la joojiyo wadahadaladii in la wadaanu doonaynaa waxaan weli masha alla inaanu sii ballaarin kalna ka soo qayb galaan labadayada wadan oo siman oo walaalla ah oo wadahadlaya wixii aanu hore ku heshiinay ay fulin waayeena daanu dadaalkeedii waxaanu shaqadaanta qabananay iyo dee consequencekeelada ka hawlgallo hase yeeshee micnaheedu maaha haddii wax lagu heshiiyo oo heshiiskii ay ka baxaan in wadahadaladii ku joogsadaan daaladu way soconayaan oon kala hadlayna arrinkaa way officially ay kayadumay soo dirin hase yeeshee waxaanu qabnaa inay danta ku jirto somalilan inay wadahadalladu sii socdaan caalamkuna kala dhex galo oo turkiga iyo dad niman kale oo farabadanba iyo dowlado kaleba ka soo qayb galaan muddooyinkii dambe ayaa laysla dhex marayay in wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan ay hakad uu ku yimid ka gadaal markii caqabad ay soo kala dhex gashay labada dhinac ee wadahadallada ugu qaabilsanaa dhinacyadaasi haatan ayayna u muuqataa in mar kale dib loo furayo wadahadalladii labada dhinac u dhexeeya iyadoona ugu horreyn laga wada hadli doono maamulka hawada dalka soomaaliya taasoo horey mar wadahadallada intii ay socdeen lagu heshiiyey in laga maamulo magaalada berbera ee maamulka somalilan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa waxa uu tilmaamay in magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya laga hirgeli doono ama dib loo soo celi doono nadaafadeedii iyadoona degmooyinka gobolkani banaadir maalmihii lasoo dhaafay ka soconayeen ololo kor loogu qaalayo bilicda magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir ee hormuudka uu ka yahay jenaraal mungaab ayaa waxa uu tilmaamay in abaalmarin uu ku bixi doono cid weliba ama degmadii ku guulaysata kor u qaadista soo celinta bilicda magaalada muqdisho iyo nadaafadaba waxa uuna tilmaamay in lasii doono degmadaasi abaalmarin aad qaali u ah oo ay ku farxi doonto arrintan ayaa waxay ka dambeysay xilli dhowaan ay joojiyeen hay-adihii turkiga howlihii samafal ee ka wadeen magaalada muqdisho oo ay qayb ka ahayd qaadista qashinka lasoo dhigayay barac yeman oo ay gobolka banaadir ugu talagaleen in qashinka la isugu geeyo halkaas oo ay ka qaadi jireen gawaari ay leeyihiin dowladda turkiga shaqaalaheeda kuwaasoona gey jiray meel ka fog caasimada soomaaliya bixitaanka hay-adaha turkiga ayaa waxaa walaac xoogani ka muujiyey sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasoona inta badani soo dhigi jiray qashinka ay ka soo ururiyaan guryahooda nawaaxiga laamiga halkaasoo gaari gawaarida loogu talagalay qashinka ay ka qaadi jireen maamulka gobolka banaadir ayaa arrintani waxa uu kaga gun leeyahay dhiiragelinta iyo sidoo kale kor u qaadista bilicda magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya iyadoona guryaha qaar loo qaybinayay bacyo ay ku guraan qashimankaasi magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxaa si aad ah looga dareemayay maalmihii lasoo dhaafay u diyaargarowga ciidulfitriga taasoona laga dareemaya suuqyada gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya suuqyada ugu waaweyn gobolka banaadir sida bakaaraha xamarweyne iyo sidoo kale yaaqshiid ama suuqa ku yaala degmada yaaqshiid ee suuqbacaad ayaa si aada waxaa looga dareemayaa u diyaargarowga ciidulfidriga iyadoona shacab aada u fara badan ay u dukaamaysi tegayaan suuqyadaasi suuqa weyn ee bakaaraha ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid aada mashquul ugu ah marka loo eego suuqyada intiisa kale waana suuqa ugu weyn haatan dalka soomaaliya ee suuqyada ka jira suuqa ayaa waxay dadka si aad ah ugu dukaamaysanayaan inta badan goobaha lagu iibiya dharka bilicda wanaagsan iyadoona ay u diyaargaroobayaan dhallinyarada iyo caruurta iyo sidoo kale bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolkani banaadir maalinta ciidulfidriga sidoo kale waxaan ka marnan goobaha laga dareemaya diyaargarowga ciidulfidriga goobaha lagu iibiya macmacaanka noocyadiisa kala duwan iyadoona ay inta badani magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya haatan tahay mid si aad ah looga dareemayo u diyaargarowga maalmahaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu